kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal qof waliba markuu dhasho wuxuu ku dhashaa abuurkiisa guud ahaaneed tilmaamo ku dhafan waa tilmaamo qofka la koro oo ku milan ayna u badan tahay inta uu nool yahay inay la socdaan dhismaha jidhkiisa ayay qaarkood ku saabsan yihiin qaar kalena awoodda garaadkiisa iyo maankiisa ayay la xidhiidhaan ooga ahaan waa lagu kala duwan yahayoo laba si walba isugu egi ma jiraan malahrigana lama uumin qaar xagga dhimirka iyo waxgarashada si buuxda uga siman waa runoo dadka qaar baa loo buriyaa waxaa loogu deeqaa tilmaamaha wawanaagsan ee ay bulshadu jeceshahay qaarna inta lagu yareeyo ayaan falalkooda wanaag laga filan taladoodana aan la tixgelin in kaleba iska daayay laba walaaqaa ayaa si walba u kala duwanaan kara mid baa dheer mid baa gaaban mid baa dheereeya oo dhasha goroyada caga ugu been sheega mid baana diin gaboobay ka gaabiya mid baa aftahanahoo markuu afka kala qaado lala ashqaraaraa midna afgarooc aan wixii ku soo dhaca gudbin karin ayuu noqdaa mid baa dabeecad qabow oo dulqaad miidhan ah midna dhiidhibaa ka soo horreeya oo qofkii ay laba eray isdhaabsadaanba waa lagu kala hagoogtaa mid baa geesi ah oo aan boqol dhaba uga leexan midna wuxuu noqdaa geeriyaale aan shimbiraha hubin hadday shabaaxleeyaan sidaas oo kale awoodda maanse culintu waxay ka mid tahay tilmaamaha ama awoodaha aadanaha qaarkiis lagu gallado qaarka kalena laga qadiyo macnaheedu wuxuu yahay gabyaannimadu waa hibo uurka hooyo lagala soo baxo waa awood ruuxa loogu deeqaa uu iska dareemo goor hore iyo isaga oo aan weli qaangaarin in badan baannu la kulannay gabyaacaana oo ku sheekaynaya tixihiisii ugu horreeyey kolkii uu isku duway tobangu inaan wax rooni u dheerayn allahu naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la odhan jiray ayaa jeer iigu warramay inuu sagaal jir ahaa markuu mariyey tixuu ugu jawaabay nin isaga aabbihii gabay ku maagay sidaas oo kale toddobaatannadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa isaguna ii sheekeeyey allaha u naxariistay cabdilaahi macallin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray wuxuu ii sheegay inaan wax qumani u dhaxaynin markii uu hadal bartay iyo markii uu gabayga bilaabay taasina waxay markhaati dheeraada u tahay ra'yiga ah maansayahanku inuu ifka u soo baxo isaga oo awoodda curinta maansaduna ay ku laran tahay iyada oo sidaasa ayaa haddana goor noolba ay dadku isweydiiyaan su-aasha ah gabayga ma la baran karaayo sida kasmooyinka kale uu aadanuhu u kala kororsado awoodda maanse culintana ma loo kala kororsan karaa waa su-aal mar walba taagan ah jawaabtuna waa haa isla markaasna waa maya waa haayo guud ahaan jacayl aada haddii aad maansada u hayso markii tix cusub laguu mariyo haddii aad wada qaban karto ama inteeda badan aad ku celin karto kolkaad sheekaynayso haddaad is aragto adigoo tixa maanso ku maahmaahaya haddii aad wax badan ka qaybsan tahay maansada raggii hore isla markaasna kuwa kula xilliga ah wax soo saarkooda aad wax roon ka og tahay haddii aad iska dareento inaad leedahay awoodda kala soocidda tixda hagaagsan midda meeldhexaadkaa iyo midda liidata haddii meedishada deelqaaf kale ama miisaan ahaan jaban isla markiiba ay dhegtaadu dareemi karto intaasoo awoodood haddii aad isku aragto waxaad u dhowdahay inaad tirin karto maanso aan deelqaaf lahayn maanso aan meelisyadeedu kala dheeraynoo habdhaca maansooyinka kala leeyihiin iyadana laga dareemi karo inkastoo ay arrintu sidaa tahay oo dadka qaarkiis ay dadaal iyo barasho awgeed wuxuun maanso salsalaabo ay kolkolka qaarkood tirin karayaan haddana marnaba lama silmi karto maansada ay hibadu soo saarto maansayahanka hibada u leh tiisu waa isku xiran tahay oo ujeeddada ay xambaarsan tahay si buuxda ayuu ugu soo bandhigi karaa ha yeeshee midda barashada lala kaashadaa way yaro kala darooshaayo inkastoo la dheereeyo haddana qaybaheedu ujeeddadii loo mariyey ma koobaan maansayahanka ay hibadu ku laran tahayse meelise tiro yar oo markiiba la qaybi karo ayuu ujeeddadiisa u xambaariyaa waxaana tixihiisa lagala soo bixi karaa tudciyo lagu halqabsado oo murti miirana ha yeeshee qofka barashada awgeed wax ku curiyaa tix gaaban kuma dambogan karo maansada barashada lagu dhaliyo waa lagu dhibtoodaayo inuu ebiyo maalmo badan ayay ninkeeda ku qaadataa halka midka ku dhashay ay debnaha ka saarsaaran tahay oo markii la weydiiyo iyo goobtii lagu haybiyaba uu ismaaciil mela sidiisii dadka kaga haqabtiri karo dulucdu waxay tahay inkastoo farsamo ahaan aad wax badan ka ogaato barashada sida maansada la isugu duwo iyo xeerarkeeda haddana adiga iyo maansayahanka hibada loo siiyey cirka iyo dhulku intay isu jiraan ayaad isu jirtaan marka la isbarbar dhigo midkiin waliba tixaha uu curiyo qof barasho ku galay lagama fili karo intuu garnaqsado in sidii saahid qamaan uu soo ifbixiyo meelisyadii tirada yaraa ee uu ku muujiyey qabkii sare ee uu lahaa iyo ugaaska tolkaba allaha ka dhige sida aanu u tixgelinayn cid aan isaga tixgelin wax sinaan ka hooseeyana aan laga damci karin masow aabbahay iyo halkaan magan ka soo gaaray magowsina inaan layga siin maax la dhuranaayo oon malab rakala loo shushubi wax uga miileeyo oon meesha taagnahay anaan murugna leefaynin aan mayraxaan igu xidhnayn maylima u haysto aan weliba mood iyo saraan ula maleegnaado saddex magac allee xaajadaa leema marinsiiyo sida koran xiniiyaha la muday uma malugnaado ma nin barasho kaliyihii ay curinta maansada u geysay ayaa soo garab joogsan kara faarax nuurkii uurka hooyadii kala soo baxay ee isaga oo halis ku soo foolle qoladiisa uga digaaya meedisyada kooban ku qeexay hababka karakaanka ah ee la isku khiyaamo isna uu dareensanaa in iyaga lala maagan yahay faaraxii odhan jiray qosol beena fool wada qayaxan daylan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeelad qulaab iyo kulaab iyo lacaaf la isku qabanayo qiyaamada halkaa soo turqanaan qun uga soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaha mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda allaha u naxariistee aadan carab oo niman si wada jira ugu soo gebi jiray u baanaya ayaa ku dooday in curinta maansadu ay tahay hanti isaga si gaara loogu xudumay oo hibo iyo maqaadiir ugu timide aanu sidooda oo kale bawsi iyo barasho ku helin waxaa meelisadii gabyaagaana ka mid ahaa inkastoo midhaha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahay miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aane amba kama mahoobiyin tolkay maansadaa badan ee masar iyo kharduunna uma tegin mana masaafoonne kamana mudanin sheekh iimarsoo macrifo ay dheere waan mihindisaye iima dhigin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimi aan yar maamulaye show duul masayr ugu dhintee madadkan lay siiyey dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo